Agaasimaha Wasaaradda Ganacsiga iyo Warshadaha Maamul Goboleedka Hirshabeelle Cabdirasaaq Xasan Cali ayaa sheegay in wasaaradda ay wado qorshayaal horumarineed oo ballaaran kuwaas oo lagu kobcinayo ganacsiga gudaha iyo horumarinta warshadaha ka jira gobolka. Agaasimaha ayaa tilmaamay in ujeedka guud uu yahay in la abuuro fursado dhaqaale lana dhiirigeliyo ganacsatada maxalliga ah iyagoo sidoo kale xoojinaya kaabayaasha dhaqaalaha sida suuqyada, waddooyinka ganacsiga iyo tababarada xirfadaysan ee loogu talagalay ganacsatada yaryar ee Hirshabeelle.
wasaaraddu waxay qorsheynaysaa mustaqbalka dhow hadda horteena ah haddii allah raalli ka noqdo wasaaraddu in ganacsatada oo dhan ay samayso inay ku jiraan sistamka oo ah hirshabelle business registration system wasaaraddu waxyaabaha diiradda ay saaraysa waxaa waaye in la helo ganacsato ku jiraan wasaaradda sistamkeeda hadday yihiin kuwa sabood gareeyo ganacsatada maalgelin u sameeyane ama hay-adihii iyo wixii kale doonayska ahna iyaga lafirkoodana aan rabno inaan u fudayno qofkan ganacsada inuu yahay in kale waxaa ka ogaan kartaan sistamkan hadda aan samaynay waxyaabaa marka muhiimadda aan saarayna waxay tahay oo fuujarka ah dadka oo dhan inay noqon doonaan qof ku jiro sistamka hirshabelle ay samayso restrationka ah hadafkaas waan u socnaa waxaan ka horjeed doonaa aduu yidhaha in ganacsatada waa wasaaradda saan kuu sheegnay mandatekeeda laba qaybood waaye waa commerce iyo industry waaye waxaan rajeynaya hadduu ilaah yidhahdeen dhanka warshadahane haddii ahaa lahayd warshada yar haddii ahaa lahayd dadkii ka shaqaynaya iyagana inaan dhiirigelino oo sharciyadina aan u samayno wixii markaas ay u baahan yihiin heer federaal ama heer statene aan u fudayn kara wasaaradda ay kaga baahanta hadduu ilaah sideeda kale way jiraan haddaba waxaan la shaqaynaynaa mar dhow haddaan aan wadnaa head loogu magac daray i m oo naga saacidaysay in ganacsato yaryar ah ee u samaysay wax loo yeero maalgelin dhiirigelin ah oo garanti ah lacaga yar ay siinayaan oo ganacsadaas marka waxaa laga soo xulay laba degmo degmada jowhar iyo beledweyne processay mareen oo selection process ah kadibna waxay soo gaareen stage ah in qofka uu noqdo selected uu noqdo qofka shuruudaha buuxiyey wixii requirement laga rabay su-aalihii la weydiina interview kasoo gudbay howshaas ayadan waxaa qabanaysay hay-adda i m oo madax banaaneed annaga waxaan ku lahan keliya coordination aan ku lahayn in aan intii wax maraya steebka wasaaradda ay ku kormeerto laakiin shaqada saxda ayadaa qabsatay waxay inoo sheegeen dadkii soo gudbay in marka ugu dambeysana kharashaad yara inta siiya maalgelin ah ee haddaba lacagtoodii boqolkiiba qonta inta la siiyey wasaaradda hadda tababara dhawaan jowar ka socda oo muddo laba malmaalin saddexaad sii galayo oo i m a wado wasaaraddan ay ku casuuntay laakiin shaqada rasmiga ah iyo howsha waxaa u madax bannaan i m waaye dadka ayada ah laakiin wasaaraddii kala shaqaynaysay in ganacsadaas dhiirigelin loo sameeyo la horumariyo wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha maamulka hirshabeelle oo kaashanaysa hay-adda i o m ayaa wada dadaalo lagu dhiirigelinaya ganacsatada yaryar